madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka qayb galay ee kulan ka dhacay dhuusamareeb ayaa qeybaha bulshada u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay bulshada ka dhex oogayaan colaad qabaa'il walaalayaal hadda waxaa soo kordhay sidii qabaa'ilku ay dhibkaa isugu qabi jireen waxaa ku soo korortay argagixisadu hadda waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan way isku hubeeyaan xartaasay isugu dhiibaan dadkeedna wadayaalhay soo dhex maraan waxay leeyihiin meel heble god ka qod waxay leeyihiin meel heblo dhis maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jiran tahay og yihiin maxay ka jiran tahay qabyaaladda iyo dhulkala riixashada iyo waxa qiyaaliga ah iyo waxaas beenta ah ay dadku ku mashquulsan yihiin bay og yihiin meesha ay dadku la-yihiin bay ka abbaarayaan waxay leeyihiin god qod waxay leeyihiin rehbel iska dhiciya waxay leeyihiin saastaan qaada waa shaqo ay muddo muddooyinkan dambe ku howlanaayeen
madaxweyne qoorqoor ayaa sababaha shabaab ay dabka colaadeed uga oogayaan deegaanada galmudug ku sifeeyey
waxay rabaan inaan dadku ayaga ku jeestan ee dadku ayagu isku jeestaan oy dhexdooda isku isku dhibaatoodaan hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiinna heshiisaan cadowga argagixisada arxanlaawayaashana aada u heshiisaan haddii laa yidhaha
inkastoo kulanka madaxweyne qoorqoor uu dhuusamareeb kaga qayb galay uu ahaa mid lagu dhameynayo colaad laba maleeshiya beeleed dhowaan ku dhex martay deegaano u dhexeeya degmooyinka cabudwaaq iyo cadaado haddana madaxweyne qoorqoor ayaa si weyn kaga hadlay dhibaatada maleeshiyada al-shabaab ay ku hayaan dadka deegaanada iyo sidii dadka deegaanada loogu baraarujin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab
waxaan rabnaa beelaha oo dhan haddii ilaah yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka harto waayey sida loogu qalab qaatay inaan maanta waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo reer galmudug meesha ugu dambaysa dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaabga ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan dhagartooda iyo dhibaatadoodana aan uga fogaano ayaan doonaynaa haddii allah awoodin ogolaa
noocyo kala duwan oo bulshada qaybaheeda ayuu madaxweyne qoorqoor tilmaamay in ay ka mid yihiin maleeshiyada al-shabaab islamarkaana loo baahan yahay in il gaara lagu hayo
dadka ay dhex marayaanna aada si gaara isaga ilaalisaan soona sheegtaan si loo qabto nabadoonnaa ku jira kuwo waxaa ku jira ganacsato ah oo magac ganacsato leh kuwo waxaa ku jira mooryaan ah oo oo waxaa hubaysan ahoo qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo hadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano maanta kadibna yaysan naga faaidaysan gogashaan waxyaabaha loo dadejiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jira argagixisada waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beelaha isku dhibaateeyaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug qaarkood waxaa ka socda dagaal ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaana deegaanada qaarkood gaaray ciidamo kala duwan kuwa oo wada guluf colaadeed oo ka dhana al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo